waxaa kaloo nabigu sal llahu alayh wasalam uu yihi laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsah qofka muuminkaa uma markaa habboona inuu naftiisa dulleeyo qaaluu wakayfa yudillu nafsahu waxay ku yidhahdeen oo sidee buu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albala'i maa laa yutiiq waxa uu isu bandhigayaa balaayo aanu kari karin ayuu u bambaxaya markaa sidaas iyadii waxa weeye naftiisii dulaynu dulayna wy yani tirmidi iyo kayrkii baa soo wariyay duruq mutacadid aanu leeyahay xadiidkuna waa xadiis markaa qawi ah ahli cilmiga markaysa wa markaa muxadisiinta qaarkood ay saxiixiyeen duruqdiisna ay isku weynayso marka waxa weeye bele aanu awoodi karin naftiisa inuu u bandhigaa waxa ay tahay dullayn naftiisii uu dullaynayo weeyaan ilahayna waxaanu kari karin kuma kelifin waxaanu kari karin rabbina markaysagaa kuma kelifin masalada qudrada kelmad yar oo kale waa ka tilmaami doonaa oo waxa weeye xataa markuu kufriyo culammadu waxay sheegeen oo ay tilmaameen inaynay markaysagaa bannaanayn isagoo kufriba waxa la yimi in marka waxa weeye lala dagaalamo allaahuma ilaa in awood loo leeyahay oo markaa inta la rido in muslim lagu bedelaa inay suurtoobi karayso arrinkaa in la xaqiijiyaa inay dhici kar karaysa mooyaane yacni si kale in lagula dagaalamo oo la yidhahdo waa rabshayna ama fawdun baanu dhalinaynaa ama waa kala daadinaynaa waxa weeye arrinka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen ma banaana sababtuna waxay tahay shareecadu yani waajibaadka markaysa waa markaa shareecadao dhami waxay ku xidhan yihin qudra iyo istitaac waxaanay noqonaysaa markaysaga yani inay tahay naftiisii waxaanay kari karin inuu bandhigayo naftiisii dulaynaya laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsah qaluu wakayfa yudillu nafsahu qaala yatacaradu min albala'i ma laa yutiiq ayuu rasuul lahi sal lahu alayh wasalam muxamed yidhi rasuulka ilaahay muxamed sidaasuu yidhi waxa kaloo aynu tilmaamaynaa adilada ay daliishadeen waxaa ka mida laa yanaalu cahdi aalimiin halkaa lafteeda xujo uma aha bay yidhahdeene culammadu waxay ku fasireen qaarkood waxaa looga jeedaa cahd llahi binubuwa qaarkood waxay yidhahdeen cahd llahi yani markaa waxa wey waxaa looga jeedaa bilimaamati fi diin inuu diinta imaam ku noqdo oo diintii mid laga dayanayo u noqdo ama inay nebinimada tahay ama cahdigii ilaahay markaysa waa inuu loo naxariisanayo ay tahay haddiiba lagu fasiro waxa weeye cahdigii ilaahay daalimiinta ma gaaro bimacnaa waxa weeye waxaa markaa laga tilmaamayaa daalimka ku dhiisa culamada qaar waxay ku fasireen in mushriga looga jeedo gaalka ah sida saciid ibnu jubayr oo kale wlkaafiruuna hum aalimuun baa ilahay marka calaa kulli xaal wax xujiya kuma sugna oo marka waxa weeye ma tilmaamayso in waxa weeye yani lala dagaalamayo kii aan markaa yani faasiq ahayn lala dagaalamayo aayaddu daliil uma aha oo haddiiba lagu fasiro dulmiga kii yaraa in loo jeedo ee fisqiga ahaa ee muslimiinta ka suuroobayay waxaa lagu fasiraya fi xaalati ikhtiyaar marka la dooranayo ayaa in waxa weeye la doorto aynay ahayn ama fi xaalati lidiraar iyadu waa ka duwan tahay oo yuktafaru fi xaalati lidiraar ma laa yuktafaru fi xaalati likhtiyaar culamadu waxay yidhaahdaan qaacida ahaan xaaladda xaalatulidiraarka ee lagama maarmaanka ah ee sida taqallubka iyo waxa la midkaa ku xasisha waxaa lagu dhaafayaa oo lagu cafiyaa wax xaaladda ikhtiyaarka ee wax la dooranayo ee bimacnaa wax la kala dooran karayo yani marka waxa weeye aan lagu dhaafin oo waajib weeye imaamka la dooranayo inuu noqdo mid yani cadli ah oo iqa ah oo saalixa inuu noqdo laakiin taas waxay ku gaartay xaalka ikhtiyaarka laakiin haddii u noqdo markaysagaa inuu imaamkii iska qabsado oo u boobo markaysagaa mid yani markaa faasiq ahi oo daalim ahaan saalix ahayni xaalka noocaasa waajibka shareecadu waxa weeye waa in markaysa waa markaa la iska daayo oo yuktafaru fi dawaam ma laa yuktafaru fi libtidaa baa culamadu qaacid ahaan yidhahdaa daa'imista shaygu sii baaqi noqdee sii daa'imaya waxa lagu dhaafaayo lagu cafiyaa wax bilowga la bilaabayo aan lagu dhaafin marka waxa weeye taas iyadaana waxay noqonaysaa xaaladda ikhtiyaarka in lagu xambaaro marka calaa kulli xaal ixtimaalaadka badan baa ku sugan adiladii kale ee sariixa ahaydna way caarinaysaa waa ka hor imanaysa haddii lagu fasiro markaysaga in looga jeedo macnaha laga tilmaamayo in waxa weeye ki kasta oo dulmi ku dhaca inuu imaam noqdaa inaynay bannaanayn oo axwaashoo dhan lagu camiyo xaalatulikhtiyaar iyo xaalatulidiraarba waxay noqonaysaa xaalatulidiraar in laga khaas yeelo oo adiladii kale ee gaarkaayda aynu soo sheegnay in lagaga reebo oo la yidhahdo markaas waxa weeye aan cidna waxba laga weydiinayn uu iska maloorsado yani waxa weeyadu waa ka reeban tahay oo laba mafsaday joogtaa in mafsadadaa la la daayo ruux daalim ahoo faasiq ahi inuu imaam noqdo oo madax noqdo waa mafsada oo waa dhibaato dhibaato wey in lala dagaalamana dhibaato wey oo dhibaataday sababaysa waxa waye dhigad baa daadanaya amnigii baa la waayaya yani fawdo iyo dhibaataa dhalanaysa waxa weeye fasaad kale oo ka badan baa imanka waxaana dhici karta markaysaga hadhow xataa ka ka natiije ahaan qabsadaa inuu kii hore markaysaga waxaan aan waxba dhaamin baa dhici karta inaan waxba dhaamin ayaa markaa dhici karta waxyaalaha kale ay daliishadeen waxaa ka mid ah يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن حديث كان لفتي سنة إمام أحمد بن حنبل وحا ويريه وإنكري وحا ويري هذا خلاف الأبطاء يعني مركا وحا خلاف سيء أحاديث تكلا أو استنكار بمعنى إنه مركا منكر هاي معنى يسو أحاديث تكلا خلاف سيء أي بطي إمام أحمد بن حنبل حديث كان مسلم ما صحيح بسوري علماء قاركونا وحا يجاهدين yani xadiidkani ummadihii horuu ka warramaya ummaddeenan markaysaga inuu ku saabsan yahay yani kama cadda axaadiistii kalena waa caaridaysa axaadiistii kalena waa caaridaysa marka axaadiista kale ayaa reebtay yani dagaalka lala dagaalama marka waxa weeye waxaa la odhanaya wuxuu ku saabsan yahay umamkii horuu ku saabsan yahay lakin imaam axmed ibn xambal xadiiskan waaba ka tegey oo isagu waxa u yihi markaysaga hada munkar waana khilaaf alaahaar oo axaadiistii kaleu khilaafsan yahy imaam axmed ibn xambal uu yihi ama xadiidka kale ee nebigu sal allahu alayh wasalam uu yidhi haddii macsiyada amro samciya aaca ma jirto waxaa fasiraya xadiidka kale ee tilmaamaya khasladaasa inay samciya aaca ku jirin laakiin wixii ka soo haray waa lagu adeecay ee tilmaamaya yani waxa weeye falyakrah maa ya'ti min macsiyati illah walaa yanzicana yada min aaca ama min aacatih xadiidkaa kale ayaa fasiraya oo wixii kale waa lagu adeecayaaba macnuhu dhacay ama markaa nusuusta alamru bilmacruuf annahy can lmunkar ka warramaysa waxa weeye waa caam marka hadday caam tahayna adilada kale khaaska abaa markaysaga waa lagu qaydaya oo waxa weeye in markaa yani maadaama sida qaalibka gacan in lagu bedela aynay suurtoobi karin shareecaduna waxay u nahyiday fasaqada in lala dagaalamo ay taas tahay waxa markaysa waxaa laga tilmaamaya in yani markaa ay noqonayso afka in laga waaniyo oo lagala hadlo oo qulubta laga karaahiyaysto afkana laga waaniyo sidaas yadaa inay noqonayso qolada muctasilada waxay ku magacaabeen alamru bilmacruuf bay markaysa waxaad markaa sheegteen qawaaciddooda ay ka mid tahay laakiin waxay uga jeedaan in markaa xukaamta fasaqadaa looga baxo magacyo wan wanaagsan baa la qaadanaya dabeedna waxaa loola baxayaa yani waxa weeye magaca wanaagsan macaani faasid ah oo xun baa loola baxaya ama aayadda kale uu ilaahay yidhi faqatilu latii tabqi xataa tafi'a ila amri illah yani kuma saabsana markaysa waxaan umarada buqaada ku saabsan marka waxa mawdica loo daliishanaya waa mawdicaan ahayn ay aayaddu markaysaga khusaysa mawdica loo daliishanaya mawdicaan ahayn ayay khusaysa ama ijmaaca markaysaga culamadu ay ku ijmaaceen in waxa weeye waajibaadka shareecada ciddii ka imtinaacda waajib ka mid ah oo isku waafaqda inay waxa weeye xaakimka muslimka ama jamaacada muslimiinta inay la dagaalamaan inay markaa waxa weye mashruuc tahay oo waajib tahay taasi waxa weeye itifaaq waa sida loo sheegay hase ahaatee cidda lagula khitaabaya waa imaamkii aaxaadda ma aha yani farqi baana udhaxeeya in dadka afraadda ay ay is urursadaan oo yidhahdaan annagaa la dagaalamayna iyo in marka waxa weeye imaamku la dagaalamayo bale imaam axmed ibnu xambal waxa uu ku sheegay risaaladiisa markaysaga layaa usuulu sunna waxa uu ku sheegay khawaarijtoo kale markuu ka warramayey waxa uu odhanaya markaysaga waxaa la dagaalamaya khawaarijta waata axaadiis badan kusoo aroortay in khawaarijta lala dagaalamo khawaarijta markaysa waxaan marka waxaa la dagaalamaya uu marka odhanaya imaam axmed ibnu xambal yani imaamka markaa muslimiinta la dagaalamaya ama haddii imaam la dagaalami waayo dadka aaxaadda ah maxaa kala gudban imaamu ahli sunna axmed ibnu xambal waxa uu odhanaya usuulu sunna risaaladiisa la yidhaahdo waana ku guda jirtaa markaysa waxaan markaa sharxu usuulu ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca oo laalaka ay qoray na gudaheeda waa ku jirta gaar iyadoo u daabacanna markaysaga waa jirta waxa uu odhanayaa afraadda waxa kala gudbani waa mawqif kale oo waxa weeye waa in haddii ay soo weeraraan oo naftiisa ugu yimaadaan inay marka uu iska daafaco laakiin inay marka iyagu raacaan oo markaysa waxaan marka waxa weeye ay eryadaan oo markaysa waxaan ay dhaawac tiraan oo ay markaa la dagaalamaan yacni taas uma banaana marka afraadda waxa weeye waxa saaran iyo waxa markaa imaamka saaran waayo laba shay oo kala duwan marka faqatilu lati tabqi xataa tafia ila amri illaah arrinka markaysaga cidda lagula khitaabaya waxa weeye waa markaysaga umarada iyo a'immada wey ama ciddaan markaysaga waxaan a'immada ahay yani xil markaysaga ta noocaasi ay u bambixi karaan ma aha iyagana lagulama hadlin oo lagulama khitaabin fasaad iyo dararna waa ka dhalanaya yani xaasil oo fara badan ayaa ka laazimaya marka calaa kulli xaal adiladay u daliishadeen oo dhan saasaan wax xujiyi ugu sugnay waxaa ka mid ah aqwaasha la cuskado qowl markaysa waxa markaa qurtubigu ku odhanayo aayadda markuu marayo inii jaacilun fi lardi khaliifa laakiin hadalka noocaasi uu halkaas ku odhanayaa waxa uu yahay markaysaga hadal daqiiqa ma ah hadal daqiiqa oo jamaahiirta ahlusunna waljamaca ay qabaan sida uu tilmaamaya ma ah aqwaasha badan ee ahlucilmiga ay markaa masalada ka yidhaahdeen ayaana markaysa waxa markaa caddaynaysa bal isaga laftiisa ayaa tanaaquday oo shiiku isburiyey oo halkaasna marka isagaa inii jaacilun fi lardi khaliifa masalada saddexiyo tobnaad waxa uu ku odhanayaa jamaahiirtu waxay qabaan fisqi daahir oo macluuma hadduu la yimaado inay imaamadiisu fasakhmayso lana siibayo fisqiga lagu siibay yani sidaas iyadaa ayuu ku odhanaya haddana waxa weeye markuu fasirayo laa yanaalu cahdi aalimiin waxa uu odhanaya yani waxa weeye hadalkaa mid khilaafsan oo waxa uu yidhi faama ahlu lfusuuqi waljawri waulmi falaysuu lahu biahli yani kuwa fisqiga iyo jawrka iyo dulmiga u saaxiibka ahi imaamada ehel uma aha liqawlihi tacala laa yanaalu cahdi aalimiin walihada kharaja bnu zubayr والحسين بن علي رضي الله عنهم وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم فكانت الحرة التي أوقعها به مسلم بن عقبة انت مركو يجبوا حراعي والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن, وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه بمعنى وحوية تيورا وارديي ووحو كنت المامي سيدة هوري عدة قبطائلة تهين وإن ربها يعني عدي كدعضها كدعضة عدي وحوية تأوشي هتأوشي ee waxa weeye inay markaa madhabta muctazilada qayb ka mid ah iyo khawaarijtu ay qabaan inay sidoo dambena siday ahlu sunna waljamaca ay qabaan markaysaga macruufka ka ayay laa yanaalu cahdi aalimiin ayuu markaysaga hadalkaasna yani markaa ku keenay hadalkaasna saasuu ku keenay hadal kaleana soo qaatana ibnu khuwaydi mandaad uu leeyahay oo ku kasta oo aalim ahaaday nebi ma noqdo khaliife ma noqdo imaam ma noqdo xaakim ma noqdo imaam salaam ma noqdo mufti ma noqdo yani markaa hadal badan oo saas laakiin wuxuu raaciyey oo laga gooyaa oo qaar badan ay ka basriyaan ayra annahu laa yucdalu bifisqihi xataa yacdilahu ahlu lxalli walcaqd yani marka waxa weeye laakiin yani fisqiisa iyo xumaantiisa aawadeed looma casilo ilaa dadka waxa weeye ummadda waxna u xidho waxna u furaa yani iyagu marka ay dhacdo inay casilaan yani ilaa taasi ay dhacdo yani markaa lama casilo ayuu markaa odhanaya marka taa laftiisuna waxa weeye hadalkii hore markaysaga tacqiib tacqiib la tacqiibinayo weeye oo xaalatu ikhtiyaar inaynay ku saabsanayn baa muraadku yahay oo laga tilmaamo marka calaa kulli xaal masaladaa si fiican waxaa u qasdinaya oo ka heli kartaan alguluw fi ddiin bicabdiraxmaan ibni mucalla alluwayxir mujalladka markaysa waxaan mujalladka hore uu maajisteerka ku qaatay si fiican buu masalada u baxsinaya ha loo raajaco marka waxa weeye mas'alada yani a'immadu aad iyo aad bay u ad adkeeyeen arrinkii ahlu sunnana khilaaf horreeyey dabadeed wuxuu ku istiqraaray inaan lagu bixin waxaanay tahay markaysaga qawaacidda meesha khusayn karta ugu horeyn alaslu fii dimaai lmuslimiina wa amwaalihim alxurmat asal waxa waa dhigaga muslimiinta iyo xoolahooda xaaraannimo waynu soo sheegnay daliilkeedana waa soo sheegay alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam yani asalka labaad الصبر على جور الحكام أصل من أصول أهل السنة يعني مركا إن لغو صبره يعني حكام تكوه ده مركا إسلا ظلم قوه إن لغو صبره وأصل أصول أهل السنة كمين أصول أهل السنة أصل كمين وي تاسنا مرين نصر الشيخني ابن تيمية هذا الكتنا وكسر نقلنا وإن أصول أهل السنة كمين نقطين caqaa'iddoodana markaysaga ay ku sheegaan oo masalada noocaasi mudawan ku tahay iyadana markaysaa markaa horey usoo tilma waa midda laba waa midda saddexaade yani aacatu wulaati lumuur fima laysa bimacsiya cibaadi in lagu aeeco yani madaxda muslimiinta wixii aan macsi ahayn in lagu aeeca waa cibaado yani faina aacatahu min aacati illah fariida waati axaadiista صaxiixa kusoo arag asalka markaysaga afraad alaslu fi lkhuruuj cala wulaati lumuuri ataxriim asal waxa u ah wulaati lumuurka in lagu baxo inay xaaraan tahay ba asal u ah yani bixista lagu baxaya waa khilaafu اlasli oo waxay ku bannaan tahay biquyuudin wa dawaabitin wa shuruud shardiya la-aanteedna kuma banaana laakiin asal shay waliba asal buu leeyahay qaaciduu leeyahay qaacidaduna istisnaa'aad bay yeelata asal waxa u ah madaxda muslimiinta inaan lagu bixin oo ay xaaraan tahay laakiin khilaafu اlasli xaal la baneeyaa waa jirtaa laakiin bishuruud baa lagu baneeyaa shardiyadana waa sheegi doona waa mida waxa weeye khuruujka markaysa waxaan alkhuruuju cala alxukaami alfasaqati tadayunan bidcatun sharciya bixista markaysagaa lagu baxaya xukaamta fasaqada ah oo diinnimo loogu baxayo la odhanayo markaysagaa diin weeye waa waajib ama waa kada waa bidco sharciya waayo shay xaaraan ah in loo ictiqaadiyo inay markaysa waxa tahay sharci oo ay waajib tahay yani waa bidco bidca lugawiyana maaha waa bidca sharciya bidca sharciya weeye sidaas aawadeed bay ahlu sunna waljamaaca yani ciddii ku dhacda ay u nisbeeyaan inay waxa weeye markaa ku dhaceen yani markaa sunnadii ay ka baxeen oo bidca ay ku dhaceen ay u nisbeeyeen oo asram shiika la yidhaahdo abi bakr axmed ibnu muxamed ibnu hani alasram waa ardaygii imaam axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal buu arday u ahaa waa culamadii qarnigii saddexaad culamadii selafku ka mid yahay kitaabkiisa la yidhahdo naasiqu lxadiis wa mansuuquh waxa uu qoray baab la yidhahdo baab baabu aacati a'ima daawada markaysaga axaadiista qaarkood buu soo arooriyey baabkanuu ka dambaysiiyey oo la yidhaahdo axaadiista uu soo arooriyeyna waxaa ka mid a laa aacata liman casa allah waxa uu muraadka looga jeedaa waxa weeye macsidaan lagu adeecaynin laakiin waxa kale waa lagu adeecaya waxa kale waa lagu adeecay baabkanuu ka dambaysiyo layaa baabu kafi lydi can qitaali aima in laga gacan haysto in madaxda lala dagaalamo muslimiinta ah dabeedna axaadiista qaar buu soo arooriyey markaasuu yihi axaadiistaasee loo gelaya markaasuu axaadiis markuu soo waray waday waxa uu yidhi wahada can ibni mascuud wadaka can ibni mascuud wahada asbat isnaad wahuwa muwaafiqu lilaxaadiis axaadiisuu sheegaya weeye wadaka lahu mukhaalif uma tawaatarat u fiirsan hadda uma tawaatarat ilaxaadiisu can inabiyi sala allahu alayh wasalama fakafurat canhu wa can asaxaaba والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج وينصرون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة وحوليه أسرم وعلماء السلف تكملة أرضي الإمام أحمدنا وحوليه أحاديثه حيث تواترتي نبيا ويكسر أرورتي سفر بضم بيكسر أرورتي وتواترتي saxaabadana waa ka soo aroortay saxaabadana si fara badan bay uga soo aroortay a'imadii ka dambaysana si fara badan bay uga soo aroortay iyagoo dhammaantood tilmaamaya in waxa weeye la daayo oo aan lala dagaalamin waxayna karaayeysanayaan markaa bixista lagu baxo waxayna u nisbaynayaan ciddii markaa khilaafta wayansuruuna man khaalafahu fi dalika ila firaaqi ljamaacati wa madhabi alxaruuriy inuu jamaacadii ka faaruqay jamaacatu ahli sunna waljamaca inuu ka faaruqay cidda khilaaftaa iyo madahabtii khawaarijta sunadiina ka tegay saasay u nisbaynay waxay ku taallaa safxadda waxa weeye laba boqol iyo lix iyo toban laba boqol iyo lix iyo toban min manshuuraati daar ilxaramayn marka taa laftiisuna waxay ku tilmaamaysaa in mas'aladani bidca ay tahay culamaduna markaysa waxaan inay bidco ku ganaan waynu soo sheegnay oo waxa weeye xasan ibnu saalix ibnu xay waxa bidcada loogu ganaya wax kale ma ay ahayn waa ictiqaadka u ictiqaadsanaa in lagu baxaa inay bannaan tahay oo uu sheeg sheegi jiray imaamu dahabi waxa uu yihi weligii ma bixin weligii ayaan ayaamaha ka mida muu bixin laakiin waxay culammadu ku galeen waxa weeye waa inuu ictiqaadsan yahay dadkana u sheegayo bes dadba waxay moodayeen ilaa waxa weeye qofku uu silaax qaato uu ku baxo in arrinku iska hayi yahay laakiin saniicaas iyo markaysaga arrinka ahlucilmigu dariiqooda aad bay kala tagan xasan ibnu saalix ibn ibnu xay oo a'immadii iyo culammadii ka mid ah ayaa haddana mas'alada noocaasa dhicista uu ku dhacay iyadoo ijtihaad isagu ugu dhacay aanu dadka jahalada ka mid ahayn hawada iska raaci ayaa haddana ay ahayd markaysagaa mid ay aad iyo aada ugu tacniyaan dadkana markaysagaa uga tanfiiyaan aadna uga diga ictiqaadka uu ictiqaadsan yahay sheeg sheegaya u faafin waxaa kaloo markaysaga markaa yani baabkan ku tacalluqa oo masaaisha ku tacalluqa ka mid ah yani markaa ataxriidu cala alkhuruuj fi macna alkhuruuj walkhuruuju laa yaktasu bilyad boorinta lagu dhiirigeliyaa dadkoo lagu tirtirsiyaa bixista la baxaa waxay la mid tahay bixis lagu baxay khuruujka iyo bixistuna kuma gaaraho keliya gacanta culamaduna qaacid ahaan waxay yidhahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu lgaayaat ama axkaamu lmaqaasid wasiilooyinku waxay leeyihiin xukunka maqaasidku leedahay iyo qaayooyinku taasay leeyihiin oo shay waliba wuxuu gayaysiiye ee keensado ayuu la xukum yahay waxaa la ogsoon yahay haddii qof markaa uu yani aada iyo aada u dhiirigeliyo in markaa cid la dilo inuu dembigii qayb ku leeyahay bale laga yaabo markaysa waa fitno yani hadalka uu keensaday inay ka badnaato fitno gacantu keensatay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi nin baa waxaa dhici jirtay inuu gabyo oo markaysa waa markaa yani cid uu yani ku dhiirigelinayo dadka in lala dagaalamo lagu kicinayo dabeedna markaysaga gabaygaa dartiiba waxaa dhici jirtay in qabaa'il isku rogmadaan qabaa'il inay isku rogmadaan ayaa dhici jirta marka waxaa weeye macna alqitaal culamadu markay qitaalka ka warramayaan waxay yidhahdaan qitaal bilyad iyo qitaal waxaa weeye billisaan baa jira afka iyo markaysaga gacanta mid walba waa lagu dagaalama afku wuxuu la xoog yahay maqliga hawda kaa jaray waa xikma yani waxaa dhici karta afku inuu markaysaga ka ta'siiriyo saamayn bato nabigu sal lahu alayh wasalam markuu diiday oo yihi dumarka yaan lalayn gaalada ah marka gaalada lala dagaalamayo cillada uu diiday waxay ahayd inaynay dagaalamaynin dumarku waxaanu imaa kaanat hadihi lituqaatila tani may ahayn mid dagaalamaysa culamaduna waxay isla ogolyihiin hadday dagaalanto qofka dumar ah ee gaalada ahi dagaalka ay soo gasho in la dilaya inay bannaan tahay oo mashruuc tahay markay sidaa isku waafaqeenna waxay yidhahdeen waxa isku mid ah inay afka ka dirirto ka dagaalanto ay ragga guubaabiso iyo inay waxa weeye markaysa waa markaa hubkaba soo qaadato hubka inay soo qaadatona weliba waxa ka daran inay muusanawdo oo waxa weeye markaysa afka ka dagaalanto taasaa ka daran taas baa ka daran oo waxa weeye qof dumara waxaa dhici karta muusanawga ay muusanaweysa ragga ay gubaabinaysaa yani rag markaysagaa jamac ah inay dagaalka markaysagaa kaga saamayn iyo raad badanta imisaa waxa weeye dad isyidhi yaaca ama rag isyidhi yaaca oo dabeed markaysaa qof dumari markay ku muusanawday yani waxa weeye guddiga dhiisha iskaga dhigay oo cagaha dhulka ku xejiyey oo markaysagaa ciddii la dagaalamaysayba jebiyey qasaska lasoo naqliya waxaa ka mid ah inay waktiyada qaarkood ay dooneen dad markaa lasoo weerarayay inay yaacaan daad markaysagaa qof dumar iyo ku musanawday ay si ragga iyaga raggii qabay waa laga roray ridash wixii ka dhacay waa la ogaa ama waa la maqlay oo waxa weeye musanawga ay sidaa ku geeraartay waxa uu sababay in marka waxa weeye raggii yaacayay ee qaxayay inay markaa dagaalamaan ciddii la dagaalamaysay ay ka qaxayeen ee ka cararayeenna inay jebiyaan oo iyagii daqi ay markaysa markaa ay kaga baxsadaan marka dambe ku baxaan aada iyo aadna u laya marka waxa weeye yani shaykhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ku sheegaa siyaasa sharciya biislaax araaci waraciya dagaalku markaysagaa bilyad iyo billisaan mid walba oo ku dhaca culamaduna waxay ku ijmacsan yihiin oo isla ogol yihiin haddii waxa weeye qofka dumar in ay dagaalanto inay waxa weeye markaysa waa markaa in la dila ay banaantahay qofkii dumar haddii dagaalkii soo gasho ee gaalada ah dagaalka ay dagaalamaysana waxaan farqi kala lahay afka inay ka dagaalanto ka dirirto iyo inay gacanta ka dagaalanto marka masladaasna waxa weeye ataxriid cala alkhuruuj fi macna alkhuruuj wlkhuruuju laa yaktasu bilyad waxayna culamadu yihahen alwasaa'il laha axkaamu lgaayat ama axkaamu lmaqaad waxaa kaloo markaysaga yani baabka u tacalluqa waxaa ka mida culamadu waxay yidhahdeen yuktafaru fi xaalati اlidrar ma laa yuktafaru fi xaalati اlاkhtiyar shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhahdaa markuu ka warramayo mas'alada marka awlaadda وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه marka waxa weeye waxa uu ku sheegay majmuucu fataawaha shan iyo soddon safxadda labiyo toban marka waxa weeye bixista lagu baxo sinaba loogu baxo biwajhin min alwujuh marka waxa weeye waa inaga tilmaanay khuruujku inaanu ku gaar ahayn oo keliya gacan ee waxa weeye waxay sheegaan yani firqa ka mid ah yani khawaarijta ayaa jirtay waxaa la odhan jiray qacadiya qacadiya la odhan jiray qacadiye maxaa loo yidhi sida uu xaafid ibnu xajarba ku sheegaya hadiyusaariga qacdiye waxaa loo yidhi waxay qabeen in markaysagaa lagu baxo xukaamtaas fasaqada ah dadkana waa ku tirtirsin jireen waa ku dhiiri gelin jireen waa guubaabin jireen laakiin iyagu waa ka fadhiisan jireen dagaalku may bixi jireen iyagu waa ka fadhiisan jireen oo may bixi jireen qacadiya min alqucuud baa laga keenay fadhiga ay dagaalka ka fadhiisanayaan iyagoo iyagu tirtirsinaya oo boorinaya aawadeed baa qacadiya loogu magacaabo cimraan ibnu xisaan baa ka mid ninkii markaysaga cali ibn abi aalib ee dilkii la dilay marka ammaanayay waxa uu ahaa ra'su lqacadiya marka waxa weeye nahjigii khawaarijta khawaarijta iyo dariiqadoodii weeyaan yani markaa boorinta la boorinayo ee la tirtirsinayo ee la markaa yani aada iyo aad yani markaa loo samaynayo walow ficil ahaan ayaan loogula samaynba haddii la ictiqaadsanayo oo la boorinayo waana arrinkii xasan bnu saalix lagu haysay waana arrinkii markaysaga waa markaa khawaarijta ay ku tallaabsanasay qaarkood sida qacadiyad oo kale waxaa kaloo markaysaga baabkan ku tacalluqa yani adducaau calaa wulaati lumuuri alfasaqa min shicaari ahli bidac in marka waxa weeye la habaaro yani xukaamta fasaqada in la habaaro waxay ka mid tahay yani shicaarka ahlulbidaca ka mid tahay shicaarka ahlulbidaca iyo calaamaadkooda ayay ka mid tahay arrinkaasna berbahaari baa ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo sharxu sunna oo waxa uu tilmaamay inay waxa weeye ahlu sunnuhu inay u duceeyaan yani umarada walow fisqiba ha ku dhacaan oo dulmi wax kasta ha la yimaadaan yani khawaarijtuna markaysaga ama ahlu bidacuna calaamaadkooda inay ka mid tahay inay markaa habaaraan inay markaa habaaraan inay calaamaadkooda ka mid tahay markaa sidaas aawadee hidaaye iyo salaax kitaabkeena waa ku aragnay in markaysaga loogu duceeyo waa ku aragnay marka masaladaas kutubka kutubta ahlu sunna ee ictiqaadka laga qorayna aad iyo aad bay masalada noocaas u sheegaan oo in loo duceeyo oo hidaayo iyo salaax iyo hanuun loogu duceeyo inuu ilaahay soo hanuuniyo inuu soo hadeeyo inuu markaa waafajiyo sharciga waafajiyo yani markaa inuu sidaas yadaa loogu duceeyo aad iyo aad ayay marka ahlucilmigu u sheegaan kutubta ictiqaadkana waxa weeye qallama inay ka madhnaato aad bay u yarta waxaa odhanayaa masaladii ku saabsanaa usuusha ahlu sunna inay ka mid tahay sabirka lagu sabrayo والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة مجموع فتاواها مجلد تسديد الأطنات صفحة فقل إيه سقال يكتبات marka in ususha ahlu sunna ay ka mid tahay sabirka lagu sabrayo yani jawrkooda iyo dulmigooda yani kitaabkeenuna waa sheegaya sharxu caqiidati taxaawiya waxa uu ku tilmaamayaa in waxa weeye ay ka mid tahay waxyaalaha markaysaga dembiyada daadiya inay ka mid tahay وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور يعني أجر بدن بلقيها إلى الصبر كصار وصبر ومن باب الصبر على المصائب يظل الله نصيحين يوحي خيرا للشيء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا إلهي وحاول وصل إلى قوة من حلو وحوية يعني عمل كينو حمانته أو حماضي والجزاء من جنس العمل أبا المريضنا وحي أهاتي نوع عمل فيها فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل وحين صارين إنه كد له توبة كينك استغفارك عمل كين إنه قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وحكى الصور لبعض صور إنها ليلة وحوي وحي ذكوها ليلان وحي قعمين وكسرين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وحكى له إلهي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون marka faida araada raciyatu an yatakhalasuu min ulmi amiiri aalim falyatruku ulma hadday dadku doonayaan yani markaa xaakimka aalimka ah inay dulmigiisa ka baxaan oo ka badbaadaan iyagu dulmiga ha iska daayaan xumaanta iyo macaasida iyo fisqiga ha iska daayaan ha iska daayaan waxa weeye salaad la'aanta iyo kufriyaadka qaar la imanayaan iyo macaasida iyo kabaa'irta iyo dunuubta ay la imanayaan marka ha iska daayaan marka waxa weeye waa karbaash oo waxa weeye marka xumaan lala yimaado ilaahay wuxuu ku saalidaa markaysaga cuquubo saas aaweed ba xasan albasri ayaa waxaa la la yidhi xajaaj oo dee markaa nin faasiqo fisqigiisu aad iyo aad u daran yahay baa laynagu sallidey bay dhahay xajaajna wuxuu joogay waktigii taabiciinta saxaabadii markaysagaa in badan oo ka midna waa noolay marka haddana wuxuu ahaa nin markaa faasiq oo aad iyo aad u dulmi badan ayuu ayuu marka ahaa inta uu dilay ee kaabad ku dilay inta uu goob ku dilay iyo dagaal iska dhaaf inta uu kaabad ku dilay inta la soo taagay wuu ihi ku tiriya boqol iyo labaatan kun bay gaadhaan boqol iyo labaatan kun ayay gaadhaan ayaantuu dhintay jeelasha waxaa laga sii daayay saddex iyo siddeetan kun ayaa ayaantu dhintay jeelasha laga sii daayay waxyaalo fara badanba markaysa waxaa ka dhici jiray xataa waqtiyada qaarkood erayo kufriyaa ka dhacay salafka badankoodu may fasaad iyo sharw mooyaane wax kale kama dhalin bikastii lagu dhaxay saas aaweed ba xasan albasri waxa uu yidhi waxani waa camalkeedii waana cuquubo ilaahay inagu salliday ciqaabta ilaahayna markaysagaa seef lagalama hortago waayo seef haddii lagala hortago ciqaabta ilaahay kanat aqtac iyadaa u goyn badan oo ciqaabtii waa lagugu sii siyaadinaya hadday dadku sabri lahaayeen buu yidhi waxa weeye ilaahay waa ka kaafin lahaa buu yihi marka waxa weeyaan waa bedeli laha waa ka kaafin lahaa ama isagaabu islaaxin lahaa oo xagga ilaahay u yani u cuskan lahaaye waa isaga baryi lahaayeen oo xagga ilaahay u carari lahaayen laakin buu ihi walaakinahum yafzacuuna ila sayfi fayukaluuna ilayh fayukaluuna ilayha laakiin xagga seeftay u argagaxayaan oo u cararayaan iyo dagaalka markaasaa la yidhahdaa bal hadda waxaa idin tarto taas oo lagu eegaa man tacallaqa bishayin wukila ilayhi baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam ka shay isku xidha shaygaasaa lagu eegaa oo loo daaya bal hadda waxaa kuu taro haddaad qardhaasa iska laalaadiso qardhaastu ha ku anfacdaa lagu odhanay laakiin haddii waxa weeye ilaahay aad barido xagga ilaahay aad u cararto ilaahay waxa weeye inuu markaa kaa faydo dhibaatada ayaa laga yaaba waxa uu xasan albasri yidhi arrinkan waa ciqaabteenii buu ihi wallahi waxaan ka baqayaa buuhi xajaaj baa ka caqa- cabanaysane xajaaj hadduu tago xajaaj hadduu tago in daayeerada iyo doofaarada madax laydinka dhigaa baan ka baqayaa buui daayeerada iyo doofaarada in madax laydinka dhiga marka waxa weeye haddii arrinku yahay mujtamaca xaggiisu ka imid atagyiir yani yabda min alanfus bay culamadu yidhahdaan bedelaada umuuraha la bedelaya salaax iyo wanaag lagu bedelaya nafuhu ka bilaabma ma daliil ilahi waxaa u daliila qawluhu tacala in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim laakiin dad fara badan yani ficilkooda ama lisaanulxaalkoodu wuxuu leeyahay in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bixukuumaatihi ilahay qolana bedeli maayo waxaa ku sugan ilaa xukuumadahooda waxaa ku sugan ay bedelaan laakiin ilaahay sidaa ma odhan in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bixukuumaatihim ma odhan ilaahay ee waxaa la yidhi ickasto sib sidaa lidkeeda markaa cagsi oo in allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfus waxaa nafahooda ku sugan ee xumaan iyo macaasi iyo fisqiya ee dadka ku jira ilaa ay iska saaraan yacni waxa weeye xaaladooda kalena la bedeli maayo xaaladooda kalena la bedeli maayo marka waxa weeye haddii la doonayo in markaa xukuumad wanaagsan oo shareecada ku dhaqanta in la helo waajibku waxa uu yahay inay dadku guryaha laga bilaabo oo nafaha laga bilaabo oo waxa weeye markaysagaa dadku ay sagaajiyaan oo xumaanta salaad la-aanta kufriga fisqiga gaalnimada cayda ilaah iyo rasuulkiisa la caayayo yacni xumaanta iyo fisqiga iyo kabaa'irta lala imanayo waxaa laga tago dadku hadday qumanaadaan yani waxa weye cidda xukunka loogu dhibayana waa qumanaataan kamaa takunu yuwallaa calaykum sidaa noqotaan ayaa madax laydinka yeelaya waxaa kaloo la yidhaahdaa acmaalukum cummaalukum camalladiinu cummaalukum madaxdiinni weey haddaad doonayso madaxdu inay wanaagsanaato camalkiinu wanaajiyo oo shacabka badankooda haddii camalkoodu wanaagsanaado madaxdooduna waa wanaagsanaayo laakiin hadday xumaanun miistaan oo ay noqoto markaysagaa shacabka qaalibkiisu inay xumaadaan madaxda lagu sallidayaana waxay noqonaysaa mid xumaanaysa ayay noqonaysaa yani nas'al allah alcaafiya اللهم عافنا واعف عنا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للكتاب ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسألتي هراء مساعدني kelmadaha kusoo khatimayo waxa weeyaan kelmadda koowaad ahlucilmigu waxay sheegaan baabulimaama markay ka hadlayaan imaamada ama imaarada iyo madaxtinimadu waxay ku sugnaataa saddex umuurood sida kutubta muctaqadka qaarkoodba ku taala kutub fiqigana ku taala bibaycati ahli اlxalli wاlcaqdi lahu waad ku sugnaata tahbut imaamatu bibaycati ahli اlxalli wاlcaqdi lahu أو باستخلاف إمام قبله أو بالاستيلاء والتغلب يعني صدح لها أمورات أي من أهل السنة ضدك أمضى وإحنا وحرة وإحنا أخرى ضدك أمضى وإحنا وحرة وإحنا أخرى وحوية وعلماء ومركز ضدك أهل الشوكاء هاي أود أود هاي استا مركز أود يعني قعنته لا يكون جلته ee dagaalna ridi kara nabadna samayn kara waa ahlu shawk yani dadka ahlu xalli walcaqda culamada iyo dadka markaa asxaabu shawkaha ah iyo dadka dawiljaahe magaca leh saddexdaa qolo ayaa waxaa la yidhaahdaa ahluxalli walcaqdi ahluxalli walcaqdi saddexdaa qolo ayaa la yidhaahdaa sida ahlucilmiga kutulfiqiya keyrkoodba ku sheegeen yani markaa kutubta fiqiga iyo meelo kale kutubta fiqigaan ahayd intaba ay ku sheegeen ahlulcaqdi ahluxalli walcaqdi yani kuwaasaa la yidhahda marka ummadda cidda waxna u xidha waxna u furta hadday la baayacsanto oo iyagu ay mas-uul iyo markaa amiir ama imaam ka yeelaan waa ku noqonaya amiir ama imaam waa ku noqonaya mid labaad waa ku noqon karaayo yani imaam kale oo ka horeeyey hadduu markaa imaarada ama wilaayada ama yani markaa mulkiga ugu dardaarmo oo isagu markaa khaliifo ka yeelo ama ugu dardaarmona kaasna waa ku noqdaa oo abubakrin sidiiq cumar bn khaaab isaga ayaa istikhlaafay oo bimacnaa waxa weeye amiir ka yeelay oo u dardaarmay imaarada ikhtiyaar milka mid ku dhacay maaha laakiin tabac waxay u ahayd imaamadii waxa weeye ka horeysay ee khaliifadii khilaafadii abubakar ahlu sunna waljamaacana waxay ku ijmaaceen inay tahay maslak markaa saxiixa oo imaamada ku sugnaata mid saddexaad waa ku sugnaataa oo waxay ku sugnaataa alistiilaa wataqallub bimacnaa maroorsi iyo xoog xoog hadduu ku helana iyadana waa ku sugnaataa marka hore inuu istiilaa iyo taqallub sameeyo oo maroorsado yani mid u bannaan ma aha mid u bannaan ma aha oo inuu maroorsado xoog ku raadiyo yani marka hore waa xaaraan oo ma banaana ha yeeshee hadduu yeelo oo dabeed markaysaga haddana awooddu gacanta usoo gasho oo wadaanat lahu raciya wasataqa lahu lamnu amnigu u sugnaado raciyadduna markaysaga markaa dadka raciyada ahina ay markaa yani ku hogaansamaan xaalkaasna wuxuu noqonayaa imaam waa ku noqonaya ama amiir waa ku noqonaya marka masaladaas waxay ku sugnaataa waa sidaas masalada kale aan tilmaamaya waxay tahay ahlucilmiga markay yani yidhaahdeen xadiiska ay fasirayeen waxay ku fasireen kufriga in looga jeedo kufri akbar ila an taraw kufran qawaxan cindakum min allahi fi burhaan ibn cusaymiin oo kale waxa uu yidhi marka uu fasirayo xadiidka waxa uu odhanayaa waa mide afar shardi baa lagu xidhay bixis baa lagu baxayo shardiga koowaad waa in kufri akbara waa inay ku dhacaan kufri akbara waa inay ku dhacaan waa shardiga labaade kufrigaasi waxa weeye waa inuu yahay mid yacni markaa ta'wiil kufri ka baajiya mid aan lahayn waa inuu yahay oo taana waxaa laga qaatay buli bawaaxan ayaa laga qaatay ta'wiil kufri ka baajiya waa inuu ka maran yahay kufran waxaa laga qaatay kufri akbar iyadoo jeeda wailaa fisqigi waa la diiday in loogu baxo sida axaadiis badan kuso aroortay فwaxana waxaa laga qaatay laa yaxtamilu tawiila غayra kufri waxaan kufri ahayn waa inaanu aqbali karin shardiga markaa saddexaad waa in kufrigaasi uu yahay mid yani markaa ilaa an tarow baa la yidhi mid mar iyo yaqiin loo hubo waa inuu yahay ru'yaduna waxay noqotaa ru'ya qalbiya iyo ru'ya basariya mid yani markaa muxaqaq ah oo ama la arkayo oo mushaahad ah ama yaqiin qaطciya lagu ogyahay falaa yakfi fiihi dan malayaal iyo wax lamidi kuma filo in la yidhaha malayaal xoog badan ba waxay sheegayaan ninkan inaan muslim ahayn wax ku filan maaha la malayaal xoog badan baa loo haya walaa takfi fiihi lqaraa'in qaraa-inta iyo amaaraadkuna kuma fila oo in la yidhahdo calaamaad badan oo isxoojinaya waxay kutusinayaan inaanu markaysaga ninkani muslim ahayn munaafiq inuu yahay taasoo kalena kuma fila ee nebigu waxa ui ilaa an taraw waa inuu yahay markaa mid marya oo basarka iyo indhaha lagu arkayo kufrigaasi ama waa inuu yahay mid qalbiga yaqiin qaطciya oo aan ixtimaal lahayn lagu ogyahay shayga afraad ee loo shardinaya kufriga waa in waxa weeye daliil kitaabka iyo sunada waa in looga haya taana waxaa laga qaatay cindakum min allahi fiihi burhaan oo wax kasta oo wadaad uu yidhi waa gaalnimoda inay noqonayso gaalnimo ma aha inay gaalnimo noqonayso maaha wax kasta oo wadaad ku sheegay inay gaalnimo tahay gaalnimo ma noqonayso ee waxa weeye waa in markaa burhaan iyo daliil cad burhaankana waxa weye waa aqwa daliil ayaa burhaan la yidhaha saasuu odhanaya ibnu cusaymiin waa daliilka ugu xooga badan marka waxa weeye daliilka ugu xooga badan waa in loo hayaa inuu waxa wey arrinkaasi kufri inuu yahay akbar kufri akbara inuu yahay waa in loo hayaa daliil xoog badan oo ilaahay looga hayo iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam bimacnaa qaala allahu iyo qaala rasuulu kuma fila in la yahaa sheekh hebel iyo sheekh markaysa waxaa fulaan iyo sheekh callaan ayaa ku xukumay arrinkaasi inuu kufri yahay ay ahlucilmi badan ayaa masaa'il aan kufri ahayn kufri ku ilaaqay ilaa qaarkood ay yidhaahdeen hadduu qofku yidhahdo musayid ama musayxif oo musxaf ama masjid uu tasgiiriyo u yidhahdo masaajid yar ama musxaf yar inankeen masaajidka ayaan kusoo tukanayn kutubta fiqiga qaar waxaa ku taalla waa gaaloobay hadduu yidhahdo musxafkaa yar ii dhib hada musayxif musxafkaa yar ii dhib hadduu yidhahdo kutubta fiiqa qaarkood waxaa ku taalla waa gaalo culamaa ku magacaaba sidee musxaf iyo masjid loo tasqiiriyaayo loo yareeyaa bay yidhahdeen ihaanay koobsanaysaa musxafka haddii la ihaanayo waa kufri marka waa gaalnimay yidhahdeen wax daliilana ma laha masalada maa waayo sida daahirkaa qofka muslimkii hadalkaas odhanaya musxafkan yar wuxuu u jeedaa xagga xajmiga masaajidka yarna wuxuu u jeedaa xagga makaaku ka yarya laakiin sida kale markaysa waxaa daahir ma aha macnaha mutabaadirka qofka muslimka uga jeedaa ihaano uu ihaanaynaya ma aha ee wuxuu tilmaamaya xajmigiisa iyo inta uu leeg yahay baa yar buu uga jeedaa qadarkiisa iyo sharaftiisu sida kale ha weynaatay marka wax kasta oo kugu yidhi yani sheikh uu yidhi waa gaalnimo ma aha inay gaalnimo noqonayso ee waa in markaa burhaan ilahi rasuulkiisa loogahay afartaas yani markaa shayba ee loo shardinayo afartuba waxay ku jiraan ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan wuxuu kaloo ishaaray oo yidhi cindakum baa la yidhi waa inay markaa cidda xukumaysaa waa inay cindiya leedahay cindiya waa inay leedahay cindiya waxay leedahay waxay uga jeedaa bimacnaa ahliye cilmi waa inay leedahay oo ruuxu jaahil oo caami ah oo waxba garanayni inuu yidhaah mucayaniinta asalkoodu islaamnimo ahayd baan anigu xukumaya oo wamaa yadri shuruud atakfiir wamaa yadri mawaanic atakfiir waxaa midnaba garan maayo haddana waxa weeye qadaayaadka mucayanka ah ee ku saabsan waxa weeye dad marka mucayan oo gaalnimo lagu xukumayaan xukumayaan waa midaan saxiix ahayn cindiye waa inuu leeyahy bimacnaa ahliya waa inuu leeyahay oo wax ku xukumay waxaana markaa shaacir baa waxa uu yidhi yaquluuna hada cindana ayru jaaizi jaa-izin waman antum xataa yakuna lakum cindu waxay odhanayaan taasi agteeda kuma banaana oo yaadkii buu ihi ilaa ay cindiye ka yeelatee marka waxa weye cindiyada waxaa looga jeeda bimacnaa ahliyatu cilmi cilmi waa inuu uheliyo cilmi waa inuu uheliyo ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen culamada raasikiinta aba arrinka caynkaasi ee mucayaniinta la xukumaya u yaalla laakiin waxa weeye dalabada iyo markaysa waxa marka arrin ay isku mashquuliyaan ma aha waxaa la yidhahdaa laysa hada cushuki fadruji yani ruuxaan shaqadiisa gelin waxaa la yidhahdaa shaqo aanu lahayn oo bimacnaa ahlucilmiga raasikiinta u taala iska galay waxaa la yidhahdaa taasi shaqadaadi ma aha shaqadaada qabsaa la yidhahdaa wax shaqadaadiya ma marka waxa weeye afartaa shardi ayaa loo shardiyaa shardi kale oo shanaad oo qawaacidda shareecada laga daliishanaya lagu sii darayaa buri ibnu cusaymiin raxmat ullahi caleyh shardiga shanaad waxa weeye waa in qudro loo leeyahay iyo awood inta isaga meesha laga saaro yani markaa ruux muslima lagu bedelo waa markuu gaaloobay shuruudahaasi wada oofsameen ayaa weliba lasii shardinayaa qudra waa in loo haya iyo awood isaga lagu bedeli karo meesha laga tuuri karo oo lagu bedeli karo markaysaga ruux muslima haddii aan qudro loo hayni iyo awood ee mafsado ka badan ka dhalanayso fawda iyo markaysaga waxaa dhibaato iyo in marka waxa weye amnigii hadhow la sugi kari waayo mid ka yani marka isaga dhaamana in lagu bedela ay suuroobi weydo saasi ay ka dhalanayso laakiin isaga uun marka la yidhahdo meesha laga tashwiishiyo oo bimacnaa waxwayaan isuguduba dhicin ta noocaasa culamadu waxay dhahan wax banaan ma oo muxaram in lagu baxa ma banaan asalka khuruujku waxa wey waa muxaram axwaal mucayan ah baa laga soo reebay lidaruura laga soo reebay waa markaas waxa weeye yani uu kufriyo ee uu gaaloobo kufreecad xaalka noocaas ah oo shuruudaha shardiga qudraduna dhamaystiran yahay oo mafsado ka badan aanu ka dhalanaynin mafsadadii joogtay xaalka noocaas ah ayaa la markaysaga halagu baxo laakiin haddii kale in lagu baxaa ma banaana xataa hadduu kufriyo haddaan qudro iyo awood loo haynin yani meesha isaga laga saaro mid aama loogu bedelayo in lagu baxaa mid banaan ma aha ee waa mid muxarama baan banaanayn marka sidaas iyadaabay taasna culamadu ka yidhahdeen qawaacidda shareecadan laga qaatay waajibaadka shareecada o dhanna waxay ku xidhan tahay waxay ku xidhan tahay qudradiiyo istiaacada ilahay waxa u laa yukalifu llahu nafsan ila wascaha waxa u ilahay yihi fataqu llaha ma staactum waxa uu rasuulku yihi sala allahu alay waslam idaa amartakum biamrin fa'ti minhu ma staactum waxa marka yani waajibaadka waxa lagu xidhay istiaaca man ra'a minkum munkaran falyugayiru biyadihi fain lam yastatic fabilisani fain lam yastatic fabiqalbi وkذلك ilahy waxa ui lilahi عalى الناasi xij الbayt man اstaطاca ilayhi sabيila yani waxa weeye waajibaadka shareecadu waxay ku xidhan tahay qudro iyo istiطaaca istiطaacadana tafsiirkeeda isaga aynoo keeni dooneen waa in shaygii mafsado raajixa ka ahi aynay ka dhalan oo shaygii hadduu qofku isku dayi karo laakiin mafsado ka badan tii joogtay ay ka dhalanayso istiطaaca taa lama yidhahdo istiطaaca iyo awood shareecadu uma taqaano shareecadu markaysaga istiaacad iyo awoodda waxay u taqaanaa waa marka mafsado ka fara badani aynay ka dhalan in mafsadii joogtay markaasaa la odhanaya waxaa mustaiic laakiin hadduu isku markaa miidaamin karo laakiin mafsado ka fara badani ka dhalanayso xaalka noocaasa istiaaca ma aha shareecaduna istiaaca taas ma ictibaarso sharccaqiidati axaawiyna waa tilmaamayaa macnaha noocaasa waxa weeye istiaacada waa ku fasiraya markuu ka warramayo waxa wey alistiaacatu alatii yajibu biha alficlu oo inoo keeni doono halkaas baa lagu arki doonaa waxau odhanayaa waxa weeye شارح يعني الطحاوية وحورنا إياه فالاستطاعة المشروطة فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد, قد تكون ما يتصور الفعل ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر جرئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعا بمعنى لغان بوجه ذلك فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل بل ينظر إلى لوازم ذلك فإن كان الفعل ممكن مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو يصلي قائما مع زيادة مرضه أو يصوم الشهرين مع انقطاعها عن معيشته ونحو ذلك فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز شرح العقيدة الطحاوية مرء شرح أيوه آه والاستطاعة التي يجب بها الفعل أي شرح يبكين هذا الكراكاس لمدة ayaa taqiyadiin ibn taymiya isaguna majmuuc fataawa ku sheegay istaacada sharciga inay tahay ta markaa ficilkii la samayn karo mafsado ka raajixina inay ka dhalanaynin laakiin haddii ficilkii la samayn karo laakiin mafsado ka raajixa ah oo mafsadadii joogtay ka tiro badani ay ka dhalanayso istidaaca lama yidhaahdo sharciguna istidaaca uma yaqaan insha allahu tacala halkaa dambaynu kusoo naqlin doonaa naska hadalka iyo markaa maqaamka u kuyii marka waxa weeye culamadu waxay isla ogol yihiin kufri xaalka uu yani kufriyo oo uu gaaloobo oo uu gaalnimadiisii xataa cadaysto xaakimku in lagu baxaa inayna banaanayn allahuma ilaa in awood loo leeyahay oo la awoodi karayo in isaga inta meesha laga saaro iyadoo mafsado ka badani aynay ka dhalaan lagu bedeli karo markaa mid muslima haddaynay sidaa aan la awoodi karayn oo qudro loo lahayn in lagu baxaa ma banaana cidda ku baxdayna waxay noqonaysaa walow kaana kaafiran aatim buu noqonaya gaalba ha ahaade eh iyadaan qudro loo lahayn ummaddii uu markaysagaa mafsado iyo qalqal iyo fawdo uu markaysaga waxa usoo jiidaya oo markaysa waxa markaa rabshadu inuu sameeyo muraadkiisu yahay oo ka kala daadi un xaalku yahay laakiin wax markaysagaa yani maslaxo ah oo ka dhalanaysa aynay jirin ee mafaasidu ay sii badanayso xaalka noocaasa culimmadu waxay isla ogol yihiin inay muxaram tahay inaan lagu baxo oo aynay bannaanayn dagaalka lagu qaadayna inuu noqonayo mid xaaraan ah oo markaa yani dembi mooyaane aan ajar laga helin marka xaalka uu fisqiga yahay ee aanu kufri cadaan oo bawaaxa la imanna iyada markaysa waxaan marnaba in lagu baxaa ma banaana marnaba in lagu baxaa mid bannaan maaha laakiin hadday dhacdo inay cidi ku baxdo oo ay la dagaalanto oo ay dabadi riddo oo ay dabad markaa xukunkii qabsato oo dabad dadka raciyad u noqdaan oo ay u hoggaansamaan oo amnigii ay sugto yacni waxa weeye arrinkay sameeyeen ee ay la yimaadeen hore xaaraannimadiisii ma sababayso inaan marka dambe axkaamtii amiirnimada inaan la siinin keensamayso ee wuxuu noqonayaa alistiilaa wataqallub inay ugu xasishay oo yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi libtidaa qaacidadaasaa ku degeysa laakiin marka hore in lagu icaaneeyo laga qayb qaata midnaba ma banaana waana min baabi tacaawun cala alimi walcudwaan ilahina wuxuu i wala tacaawun cala alimi walcudwaan yani dembiga yani waxa weeye isku kaalmaynina iyo xadgudubka sidaas iyada ah ayaa marka ilaahay uu yidhi marka calaa kulli xaal mas'aladaas yani sidaas iyada ah ayay markaa tahay khulaasada masalada aynu ka sheegaynaana qadarkaas ayaynu markaa ku gaabsanayna waxaan usii idaafaynaya hal masalo masalan yani xukaamtii waktiga salafka jirtay waxaa jiray qaar badan oo daalimiin ah oo fisqigood iyo dulmigoodaba badnaa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi baa ka mid a waxaa ka mid a yaziid ibnu mucaawiya ka mid a yani waxa weeye qaar badan oo fisqigooda iyo dulmigoodaba fara badnaa ayaa jiray yani waxaa ka mid a weliid ibnu yaziid ninka la yidhahdo ayaa ka mid a weliid yani fisqigiisiiyo xumaantiisu waa bad weliid ninka la yidhi nimankaasoo ka dhan waxa weeye fisqigooda iyo xumaantadooda waa fara badnaayeen xajaaj oo kale markaysaga boqol iyo labaatan kun oo inagii soo sheegnay inuu kaabad ku dilay iska daa wuxuu goob ku dilay iska dhaay wuxuu ahaa markaa mid aada iyo aada dulmi badan dhiigga daadintiisuna aynu waxba laahay waatuu cumar bn cabdilcaziiz yidhi law takhaabasat اlumam fajaءat kulu ummati biakbasiha waji'naahum bilxajaati lagalabnaahum ummadu hadday isu xumaan dhigan lahayd ay odhan lahayd annagaa markaysa waxaad markaa xaakimkayagaa ugu xumaansha badan oo mid ka xun ma haysaan oo mid wali qolo waliba ay keeni lahayd ka ugu xumaansada badan annaguna aanu keeni lahayn xajaaj annagaa ka qaalib noqon lahayd oo ka qaadi lahayd oo bimacnaa xajaaj cid ka xumaan badan marna waa ma keeni karaan bu cumar bn cabdilcaziiz baasaa odhanay hadday ummad waliba ka ugu xun keento annaguna xajaaj aanu keeni lahayn xajaajun baa ka xumaanto badnan lahay yaziid ibn cabdilml yaziid waxaan leeyahay ibnu mucaawiya laftiisu waxa uu ahaa markaysaga waxyaalo badan oo khatar u ku dhacay caamulxarra saddex iyo lixdankii hijriyada reer markaa madiine markay ku girayseen ee kasoo horjeesteen wuxuu digay diray ninkay salafku u bixiyeen musrif ibnu cuqba magaciisa muslim baa la odhan jiray markaasa yidhaha kan muslim ha odhanine waxaad tidhaahdaan oo magaca ku magacaabine musrif dhaha wuxuu ku yidhi nimankaa markaad agdegto daacada ugu yar ugu yeedh oo waxaad tidhaahdaan waxa weeye imaamka iyo khaliifada usoo hoggaansama daacadana usoo gala hadday ku yeelaan faraha ka qaadadaan hadday diidaan oo tamarudkaa iyo gariifkaa ay ku jiraan la dagaalan haddaad ka gacan sarrayso ciidamada uga horbayd oo u fasax saddex maalmood iyo saddexdooda habeen sankooda ciidamada ha qaban u ibaaxeedu faabix lahum alaaan saddex habeen yani saddex maalmood u ibaaxeeyo u bannee ciidamada uga horbay waxay doonaan ha sameeyaan sidii baa dhacday daacadii bugu yeedhay waa diideen markay diideen waa la dagaalamay wuu ka qaalib noqday markuu ka qaalib noqdo ciidamadii ayuu u ibaaxeeyey ciidamadii baa dabeed markaysaga waxay magaalad magaalada saa u kala baxeen waxay dilaan waxay dhacaan iyo waxay fuulaan wax alla waxay doonaan bay sameeyeen hablaha la kursaday ee saddexdaa habeen uuraystay ee shabadaha ay kun bay gaadhayeen kun hadda kun hablood oo shabada ah waa xaramkii madiina waa madiinat rasuul oo masjid rasuul ku yaalo oo rasuulkii ku aasa aasan yahay waa xaramka gudihiisii waa buqcadihii barakaysnaa halkaas baa waxa weeya dood ciidamadii saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood bay hablihiisaa u kursadeen kun hablado kun hablood oo shabado ah ayaa uraystay saddexdaa habeen waxaa la dilay iyo waxaa la dhacay iyagana hadalkooda dah marka dadka moodaya xukaamtii salafka waktigooda jirta inay wada humanayd ama dad wada wanaagsan ahaayeen kuwaasa ka mid qaar waxa weeye kacbada intay fulaan korkeeda khamriga ku cabaan ayaa ka mid ahaa ninka yaziid la yidhahdo o kale waxaan leeyahay waxaan ujeedaa weliid baan ujeedaa weliid ibnu yaziid ninka la yidhaahdaa waxa u ahaa markaysagaa nin dulmi iyo fisqi badan fisqigiisu wuxuu gaarsiisnaa kacbada korkeeda intuu fuulo inuu khamriga halkaa ku cabi jiro halkaasuu gaarsiisnaa waa ninkii waxa weeya musxafkana ka faashaday musxafka intuu ka faashaday istiftaax buu sameeyey in musxafka laga faashado qur-aanka sidaa looga faashadaa ma banaana waa xaaraan laakiin wuu sameeyey markuu sameeyeyba waxaa usoo baxday wastaftaxuu waqaaba kullu jabbaarin caniid way furitaan dalbeen markaasaa waxaa hoogay mid kasta oo jabbaar ah oo markaa diritaan badan oo madax adayg badan ayaa hoogay markaasuu cadhooday qur-aankii buu jexjeexay qur-aankii markuu jexjeexuu qur-aankii u gebiyey isagoo la hadlaya markaasuu yihi atuucidu kulla jabbaarin caniidin fahaa ana jabbaarun caniidun إذا ما أتيت ربك يوم الحشر فقل يا رب مزقني الوليد musxafkuu la hadlaya markaasuu yihi ma waxaad u goodinaysaa mid kasta oo jabbaara oo caniida miyaad u goodinaysaa aniga weeye ka jabbaarka ee caniidka ahi ee haddaad ilaahaaga u tagto maalinta qiyaame ee xashriga waxaad ku tidhaahdaa ilaahayow iga ashkateeyo ilaahayow weliid baa ijexjexaga أtuucidu kula jabbaari caniidi fahaa ana jabbaaru caniidu إida ma أtayta rabaka ywma alxashri faqul yaa rabbi mazdaqani اlwaliid kuwaa iyo qaar kale oo la mid ah ayaa xukaamtii waktigii salafka jiray ka mid ahaa markaa dadka moodaya inay wax wada quman oo wada wanaagsan ahaayeen waxaasoo kalea ku jiray qaar fisqigooda dulmigooda xadgudubkooda yani tacadigooda yani aad iyo aad badan xataa qaar waktiyada qaarkood kufri ku hadlaa ka mid ah xajaaj oo kale fii bacdi axyaan hadalla kufrigooda wax ku hadla aynaan maqalbu ku hadli jirin sheelasha intuu markaysaga ka buuxiyo dad fara badan ayaa markaysaa markaa dabeedna iyagoo dhibaataysan buu usoo galaa markaasay dabeedna u calaacalaan oo la hadlaan markaasu iqsaw iqsaw fiiha walaa tukalimuun markaasuu yidhahda ha qaala iqsaw fiiha walaa tukalimuun qaalo wuu ka reebaya isagaa dee hadda odhanaya ayad akrin maayo ayadda waa ka qaalo waa ka reebaya markaasuu yidhahda iqsaw markay u yani calaacala ee baryaan xajaajo yani marka waxa amiirko oo ay baryayaan buu yidhahda iqsaw fiiha walaa tukalimuun kuhooga gudaheeda oo markaysaga aamusa oo hayla hadlaya waktiyada qaarkood wuxuu maqli jiray markuu maqlo rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi in kaana laxasuuda buu sulaymaan waa xaasidnimo badnaa